bismi illaahi raxmaan raxiim salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal meel kastaad joogtaan iyo si kastoodano maqashaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka oo hadaan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha dalsa
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeco laaliya shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
wacan mar kale dhegaystayaal waa habeenimo khamiisa jimca ay soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha koowaad sannadda laba kun labaiyo labaatan qodobada haddii rabbi raalli ka noqdo barnaamijka aad ku maqli doontaan innagunaan idinkuu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona xukuumadda soomaaliya oo amar ka soo saartay amase amartay in dib loo soo celiyo ciidamadii dhowaan laga dejiyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan haddii rabbi raalli ka noqdo qodobadaasi sidoo kale waxyaabaha kale n barnaamijka idinkuu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf dabageed ayaa si kulul ugu jawaabay mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka hiiraan oo dhowaan ka hadlay arrinta beledweyne sidoo kale saaxiibyaal barnaamijka waxaad ku maqli doontaan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga waxaa lagu doortay kuraas ka tirsan golaha shacabka waxaana ku soo baxay xubno saameyn ku leh arrimaha siyaasadda soomaaliya barnaamijka ayaad ku maqli doontaa sidoo kale barnaamijka waxa aynu idinkuu soo gudbin doonaa idinkuna aad ku maqli doontaan haddii rabraalli ka noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa markii ugu horreysay waxa uu si rasmi ah kaga hadlay sababta ka dambeysay in magaalada beledweyn la geeyo ciidanka gorgor sidoo kale saaxiib yaal qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka ayaa lagu doortay magaalada kismaayo ee xarunta ku-meel gaarka u ah dowlad goboleedka jubbaland haddaba ayaa ku soo baxay kuraastaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaa dowladaha soomaaliya iyo ruwaanda waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo sidoo kale iskaashiga u dhexeeya labada dal barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale iyo wixii kale nagu soo kordha ayuunu barnaamijka idinkuu soo gudbin doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo dhanka farsamada barnaamijka waxaa ka qaabeynaya cabdiwahaab cabdulqaadir xasan waa mar kale iyo barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac
soomaaliya waa digniin kama dambayseen dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloolo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuu joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullaynay ajnabi uma dacwoonee hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan istayno oo qudha miyay garasha noo dul
maqal wanaagsan dhegeystayaal aynu ku bilownay barnaamijka xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay amar ku bixisay in dib loo soo celiyo ciidamadii dhowaan laga dejiyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kadib kulan maantay ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya kulankaasi uu guddoomiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxaa lagu go-aamiyey in dib loo soo celiyo ciidankii halkaasi laga dejiyey waxeeyihii markii hore laga qaaday dib loogu celiyey ciidankaasi sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa uu arrintaasi u saaray guddi kuwaasi ay ku jiraan wasiiro ka mid ah xukuumaddiisa amase ka kooban wasiiro ka mid ah xukuumaddiisa oo ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiirka amniga haddaba kulanka kadib waxaa warbaahinta u akhriyey qodobadii go-aanka lagu gaaray wasiir ku-xigeenka warwafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala
maanta waxaa sida caadiga ahay qabsoomay shirkii golaha wasiirada oo uu guddoominayay ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble shirka golaha wasiirada ayaa looga hadlay ajendayaal kala duwan oo ay ugu muhiimsanaa ajendaha la xidhiidha amniga qodobka koowaad ee quseeya amniga ee golaha wasiiradu maanta ay ka wada hadleen waxa ay ku saabsanayd xaaladda magaalada beledweyne oo xiisad ay ka taagnayd saacadihii lasoo dhaafay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ayaa golaha wasiirada waxa ay la wadaageen in cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka booliska soomaaliyeed la geeyey magaalada beledweyne xilli magaaladaas ay ka jirto xiisad siyaasadeed sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu golaha wasiirada warbixin ka siiyey wadahadal uu qadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen ugaas yuusuf ugaas xasan iyo qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka hiiraan oo dhammaantood uu kala hadlay xaaladda magaalada beledweyne kadib markii la dhageystay warbixinta labada wasiir oo sheegay in geynta ciidamadaas aan lagu wargelin labada wasaaradood islamarkaana aanay waxba kala soconin kadibna golaha wasiiradu ay falanqayn iyo dood dheer ka yeesheen kadib ayaa golaha wasiiradu waxa ay isku raaceen dhowr qodob oo loogu talagalay in lagu xaliyo xiisada ka taagan magaalada beledweyne qodobka koowaad ee golaha wasiiradu isku raaceen ayaa waxa uu yahay in ciidamadaas la geeyey magaalada beledweyne ee aanay la soconin wasaaradihii mas-uulka ka ahaa ee u xil saarnaa in ay korjoogteeyaan lana socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada waxaa la faray taliyaasha ciidamada in ay si deg dega ciidamadaas uga soo saaraan magaalada beledweyne uguna celiyaan xeryahooda golaha wasiirada ayaa sidoo kaleeto inta uu socday waxaa si adag mar kale loo faray wasiirada amniga iyo taliyaasha ciidamada in qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah laga ilaaliyo waxyaabaha sumcadilka ah ee ay ugu horeyso in lagu milo arrimaha siyaasadda islamarkaana ciidamada oo runtii ah halgamayaal mudan in la dhiirigeliyo lana garab istaago in lagu koobo waajibka ay u xil saaran yihiin oo ah in ay sugaan amniga guud ee dalka ilaaliyaana nabadgelyada muwaadiniinta waxaana si gaar ah laisku dultaagay in laga dheereeyo ciidamada shakiga ama kulug lahaanshaha la xidhiiri karaa in ay faragelin ciidamadu kulug leeyihiin loo isticmaalo arrimaha doorashooyinka oo amnigooda iyo socodsiintooda uu si gaar ah mas-uul uga yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaas kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu magacaabay guddi wasiiro ah oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ka taagan magaalada beledweyne iyaga oo la shaqaynaya dowlad goboleedka hirshabeelle iyo waxgaradka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne guddigaas oo kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo guddoomiye ka ah guddigaas wasiirka wasaaradda amniga cabdulaahi maxamed nuur oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddigaas wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdiqaadir maxamed nuur jaamac wasiirka wasaaradda ganacsiga mudane khaliif cabdi cumar iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada marwe fawziyo abiikar wasiiradaas ayaa la faray in ay si dhow muxuu ahaa ula shaqeeyaan oo ay ula howl galaan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo bulshada magaalada beledweyne gabagabadii waxaa golaha wasiiradu ay baaq u direen waxgaradka iyo shacabka magaalada beledweyne oo loogu baaqay in ay muujiyaan deganaan lagana dheeraado wax kasta oo keeni kara xasarad iyo isku dhac bulsho oo ka dhacda magaalada beledweyne gaar ahaan xilligan xasaasiga ah ee dalku doorashooyinka uu ka jiro intaas kadib golaha wasiiradu waxaa sidoo kaleeto ay ka wada hadleen xaaladda maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd suuqa bakaaraha oo argagixisadu ay culays weyn ku hayso ganacsatada soomaaliyeed oo ay taleefanno kusoo handadayaan islamarkaana ay qaarkood hanjabaado toosa u jeediyeen iyaga oo ka doonayo lacaga baad ah golaha wasiirada ayaa cambaareeyey falka argagixisada oo ah kii lagu yaqaanay oo tobannaankii sane ee lasoo dhaafay ay hadba nuuc u isticmaalayeen inay waxyeeleeyaan dadka soomaaliyeed golaha wasiirada ayaa si gaara u faray wasiirka amniga in isaga iyo saraakiisha hoos timaada ee qaabilsan amnigu ay la yimaadaan qorshe cad oo looga jawaabayo tacadiyada joogtada ah ee argagixisadu ay ku hayso dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan arrinta ka taagan suuqa bakaaraha oo ay tahay in tallaabo deg deg ah laga qaado argagixisada
qaybaha hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnay markaana haddii aynu eegno magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa maanta ka dhacday doorasho amase doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka iyadoo halkaasi ay kasoo baxeen qaar ka mid ah amase mas-uuliyiin waa xildhibaano saabeyn ku leh arrimaha siyaasadda kuwaasi oo lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug doorashooyin waa kuraasta maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeba waxaa ka mid ahaa kuraastaasi amase qaarkooda kusoo baxaya xildhibaan cajiib iyo sidoo kale saadiq joon kuwaasi oo maanta lagu doortay magaalada dhuusamareeba daba doorashada marka halkaasi ka dhacday waxaa natiijada amase kursiga hoob lixdan iyo afar natiijadiisa ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka kuwaasi oo aanan shaaciyey natiijada rasmiga ee halkaasi ka dhacday waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddigaasi iyadoo sidoo kalena ay xigi doonaan cododka maxamed cajiib iyo sidoo kale saadaq joon oo halkaasi ka hadlay
bismi illaahi raxmaan iraxiim haatan waxaa noo soo gabagaboobay nambarkiisi zero sixty four oo ay ku tartamayeen maxamed ibraahim cali iyo cabdulaahi imaan afrax waxaana guulaystay maxamed ibraahim cali maxamed cajiib oo helay sagaashan iyo sideed cod cabdulaahi imaan afraxna wuxuu helay labo halkaas ayay noogu soo dhammaatay kursiga nambarkiisu yahay hob zero sixty four haatanna waxaan saaranaynaa heesta calanka waxaana bilaaban doonaa kursiga saddexaad
ergadii amintay codkooda iyagana waa u mahadcelina waxaa lee mahada idinka gaarto sidoo kale waxaa u mahad celinaa saxaafadda sharafta leh bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay joogaan hay-adaha amniga ee suurtageliyey in aan halkan si nabad ah aan ugu qabsano doorashadeenna guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dhammaan cid kasta oo gacanka geysata haddii ay aan lahaayeen madaxda sare ee ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalka oo daadihinayay doorashada dalka waxaan leeyahay dhammaan waa mahadsantihiin waxaana idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii waxaa qaaday mas-uuliyad aad u adag oo culus miisaankeeda leh ilaahay waxaa ka barya inuu mas-uuliyaddaas culus ila qaado ila garab galo walaalihii igu aaminay codkooda leh waxaa u balan qaadayaa codkaas ay igu aamineen ama sida ay iu xisheen inaan ka soo dhalaali doono codka aa maanta ii dhiibteen ma dhigi doono meel cidlo ah oo waxaan ku difaaci doonaa dalka iyo dadka iyo diinta ummadda islaamka ee soomaaliya waxaa si gaara ugu difaaci doonaa codka ay ii dhiibteen dadka iyo dowlad deegaanka galmudug dalka iyo deegaanka uu leeyahay dowlad deegaanka galmudug dalhaj iyo galmudug meel kasta ay joogaan codka ay ii dhiibteen wuxuu ahaan doonaa mid xuquuqdooda lagu ilaaliyo oo laguna difaaco ilaahi karaa sidoo kale waxaan qayb ka noqon doonaa waxaan xoojin doonaa haddii aan tago golaha shacabka hadduu ilaaha yidhaahdo sidii sidii cadowga looga safee lahay dhulka oo ay leedahay dowlad deegaanka galmudug bala qaadayaa inaan codkiina meel khasaara aan dhigi doonin oo cod dheer iyo intaba aan ku dhigi doono sidii cadowga looga safee lahay ama ummadaas looga dulqaadi lahay cadowgaas ee muddada dheer hayste ee qaangaarin sidii looga safee lahay dhammaan deegaanka deegaanada galmudug oo uu cadowga muddo dheer oo haysta qaybo ka mida intii ku shahiiday iyaga oo deegaanadaas xoreenayna waxaa leeyahay ilaahay ha u naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay waxaa leeyahay caafimaad casiiyo dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug ciidamada amniga hay-adaha kale ee gacanta naga sii sida ciidamada amisom oo kale waxaan iyagana ku dhiirigelinayaa inay dadaalka sii labalaabaan aniguna qaybaan ka noqon doona haddii uu ilaah yidhaahdo codkaa ii dhiibteen waa ku guulaysan doona hadduu ilaah karaanmada waana mahadsantihiin munaasabad munaasabadan ka duwan aan isugu imaan doonaa insha allahu tacala waa mahadsantiis
marka sharafka sharafka badan halkay ku noqoto ergada waxaan ku salaamay islaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa ergada intii dooratay iyo inta aan dooran intaba waa mahadsantiis runtii shaqadaas ilhaanimo iyo barihii aan ka shaqayn jiray way kala duwan yihiin aada u kala fog yihiin walaalmo kale oo midna ku dhisan yahay awaamir midna ku dhisan yahay kala duwanaansho ra'yiga oo kala duwan marka sida ay u kala fog yihiin ayaan rabaa in aan soo soo dhaweeyo haddii la leeyahay macala daliil oo weli fagaaraha hadalka iyo baraha waan ku cusbaan doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa hadalkeyga doorashada dalka ka socota waa badbaadada dalka iyo dadka cid walba oo halkan joogta ama cid walba oo soomaaliya meel walba joogo waxa aan ku baraari karnaa oo aan nolosheenna annaguna ka taxgeli karnaa dadka dadkaan lagu aan ka taxgeli karnaahu waa inaan isdooranno una isacdoono waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel walba joogaan karaan walba oo ay leeyihiin meel walba ay saaxiibkii iyo laala ku yihiin aan ka wada qayb qaadano inaan isdooranno oon doorashada aanino oo anagoo kalsoonaysan aan dadka u shaqeeyo nin walba oo ninka saxiixa ah nin walba oo jidkeeda ka soo maray waxaa la wada anfacanayo iyo degenaansho nin walba oo saaxiibka ah haddii uu ku qaldamayo dalka kiciya u sheeg inuu qaadku fogaan karo haddii aad anactigi doonto ood istiraahdo wadmid waa saaxiibka ee qaadka ha ka celin waxaa laga yaabaa qaadka inuu gurigaada kugu yimaado oo kugu tumiyo weliba adiga oo fooyinkaa ku dhex jira marka si kastoo aan wadanahay walaal tiiti cigaaro saaxiib aan u wada istaagano inaan isaqbalno oon doorasho ayaa xaalku maanta leh barrina waa noqon doonaa si aanuna isugu nabadgelino adduunyada kalena nooga nabadgasho iskuna aqbalno waxaan aada ugu mahadcelinayaa gurdiga doorashooyinka heer gobolgobeed iyo heer federaal oo markuu ku dhimay maanta inaan meeshaan joogo oo la idooto oo meeshaan quruxda badan noo dhigay iyo madaxda gobolgoboleedka aan ka midka ahay ee aan ka soo joogo ina siiyey fursaddan inaan la tartamo muwaadin muwaadin ah oo soomaaliyeed waan idin mahadcelinayaa sagaalada kale iyo haweenka aan ku arki doonaa hadalkii ugu dambeeya waxawaa aan isaqbalo soomaalida kulligii waa mahadsantihiin
qaybaha dhexe ee barnaamijka wareenka wararka ayaynu isla soo gaarnaye qodobo dhowra ayaa inoo dhiman balse markaan dhanka iyo farsamada
galab wanaagsan magacaygu waa fawsiye axmed maxamed kani waa taxanihii koowaad ee ogeysiisyada adeega dadweynaha kaasoo laidinkugu soo gudbinayo warbixinno iyo soyaal ku saabsan muhiimadda ay leeyihiin doorashooyinka baarlamaaniga ah iyo midda madaxweynenimo ee sanadkan galab wanaagsan magacaygu waa alyaas xuseen shariif aniga iyo bawsiye ayaa idinkaga jawaabi doona su'aalihiinna ku aadan doorashooyinka nagu soo aadan ee dalka ka dhici doona waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan yaa isku soo sharaxi kara kursiga xildhibaannimo ee soomaaliya yaa wax dooran doona waa kuwa hay-adaha looga fadhiyo inay howlahan fuliyaan iyo xaafiisyada ay ku tartami doonaan musharaxiintu fawsiga su-aashayda koowaad waxa ay qusaysaa qodobka ugu muhiimsan ee doorashada maxaa laga filan karaa geedi socodka doorashada soomaaliya waa mahadsan tahay ilyaas doorashada heer federaal ee sanadkani ayaa lagu dooran doonaa xildhibaanada labada aqal kani wuxuu noqon doonaa baarlamaankii koow iyo tobanaad ee soomaaliya aqalka sare waxa uu ka koobnaan doonaa konton iyo afar kursi halka aqalka hoosena uu ka koobnaan doono laba boqol toddobaatan iyo shan kursi marka la dhaariyo dhammaan xubnaha cusub ee baarlamaanka xiga ee lasoo xulay waxay ku kulmi doonaan labadooda aqal baarlamaan waxayna soo dooran doonaan guddoomiye kaasoo noqon doona xubinta ugu saraysa ee aqalka baarlamaankaas habraaca doorashadaasi waxaa xigi doonta doorashada madaxweynaha soomaaliya oo ay wada dooran doonaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka xubnaha labada aqal ee baarlamaanka dalka qaab isku mid ah miyaa loo soo dooran doonaa maya isku qaab ma noqon doonaan konton iyo afarta kursi ee aqalka sare waxaa loo qaybin doonaa shanta maamul goboleed iyo gobollada waqooyi ee somalilan xubnahooda waxaa soo dooran doona golayaasha sharci dejinta ee heer maamul goboleed marka laga reebo somalilan oo ergo loo xulay in ay matalaan gobollada waqooyi ee somalilan ay soo dooran doonaan koo iyo tobanka kursi ee aqalka sare ee ayaga loo qoondeeyey ergo tiradoodu tahay boqol iyo kow ayaa dooran doona kursi kasta oo ka mid a laba boqol toddobaatan iyo shanta kursi ee aqalka hoose iyada oo loo marayo deegaan doorashadiisa habkani ayaa la mid ah midkii lagu soo doortay golaha shacabka ee doorashadii hore ee dhacday afar sano ka hor aasanid fawziya dhegaystayaal waxaan idinkana idinkaga mahad celinaynaa la socodkiina barnaamijkan barnaamijkeenna xiga waxaan ku eegi doonaa habraacyada loogu codayn doono baarlamaanka waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu weli ku guda jirnaayee markaana haddii aynu dib u laabanno arrimaha magaalada beledweyne iyo ciidanka halkaasi lageeyey taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee jenaraal odawaa yuusuf waraage ayaa waxa uu markii ugu horreysay oo uu ka hadlay arrimaha ku aadan ciidamada halkaasi lageeyey waa ciidanka laga dejiyey magaalada beledweyne waxaana faahfaahin uu ka bixiyey sababta rasmiga ah ee ka dambeysay halkaasi iyo sidoo kale arrimo ku aadan amarka rasmiga cidda bixisay
gobolka galgaduud gaar ahaan eriyada duusamareed wala horta ma jiro dagaal hadda yimiday normal sidaad la socotaan baa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed muddooyinka ugu dambeeyey wuxuu dagaalan kula jiray halkaan argagixisada wakti dheerba sidii uu ummadan uga dulqaadi lahaa iyo sidii muxuu ahaa ii sheege oo dhibaatooyinka iyo khataraha ay wadaan oo ay rabaan inay ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeedba ay ku waxyeeleeyaan ayagu hortegi lahaayeen howlgallada marka meesha ka socda taas unbay qayb ka yihiin sidaad la socotaan ayadana waxaa jira in ay isku dayaayaan cadowga iyadoo wadanku uu ku jiro marxalado iska doorashooyin ah in ay arqaladeeyaan doorashooyinka iyo habsan u socodkooda ciidamada xooga dalkuna waxay qayb ka yihiin aba mas-uuliyadda ugu weyn ay leeyihiin sugidda amniga dalka marka howlgalladan hadda ujeedadoodu muddooyinkaana way socotay ujeedadooda dhabta waa in nimanka cadowga lagu waxyeeleeyo khataraha ay maleegayaana looga farsado wallahi anaga mar dagaal haddii la galo khasaaro wuu imaanayaa anaga askar aan badnayn oo naga dhaawacmay iyo wax naga dhinta way jiraan laakiin waxyeelada ugu weyn waxaan gaarsiina cadowga marka anaga xaaladeenu aad bay u fiican tahay wax culaysuga weynu ma jiraan ciidamaduna si wanaagsan oo sidii loo qorsheeyaa ayay waa mahadsan tahay runtii waa su-aal aada muhiim u ah aad iyo aad waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed guud ahaan gobolada dalka ayaa horta mas-uuliyadu ka saaran tahay beledweynena waa qayb ka mid ah goboladii dalka soomaaliya gaar ahaan haddana goobaha hadda ay doorashooyinku ka dhacayaan oo cadowga ay isku dayayaan inay arqaladeeyaan waxaad la socotaan muddooyinka ugu dambeeyada cadowgu waxay hajuum iyo iyo muxuu ahay ii sheege arqaladeyn ku haayeen magaalada beledweyne hadday noqon laheeda dhinacaan xuduudkan dhinaca galgaduud iyo hadday noqon laheeda galbeedka ama koonfurta beledweyne ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee meesha tegey waxa ay u tageen waxa waaye in cadowgaas arqaladeynaya arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan dhibaatooyinka kale ku haya deegaanka in ay ka hortagaan laakiin runtii ma ahan dadka qaarkood ee sawirada ay ka bixinayaan iyo sababaha ay ciidankaasu meesha u tageen waa wax kala fog waa wax kala duwan waa wax aan runtii xaqiiqatanka aan laysku mataali karin ama aan laysku soo qaadan karin waaye waxaad la socotaan dalkan doorashooyinkiisa hadda in muddahay socdaan waxaan dareemi karnaa waqti xaadirkan doorashadii baarlamanku in haddaanay inta hadda la doorta aanay badnayn aanay inta dhiman qiyaasaya inta inta hadda baxdoo la doorta inay badan tahay waxaadna ka warhaysaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed marnaba doorashooyinka dalka ka socda ciidan ku lug leh ama ku shuqul leh ama ku howlan ma aha keliya waxa ka fuseeya waa sugidda amniga guud ee weliba banaanka ahoo gudaha aan ahayn waxaan ka ilaalinay xitaa in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gebi ahaanba ay soo galaan ama ay ayba ay ay muxuu ahay ii sheegay qayb ka noqdaan amniga gudaha laakiin waxaan xooga saarnay fakidka saarnay goobaha ay ka imaan karaan arqaladaynta ee cadowga inay kas inay inay inay uga soo qaadaan goobaha doorashooyinku ka dhacayaan in la burburiyo laga hortago lagana saaro si ay ku dhacdo doorashada anaga horta wasiir amni iyo wasiir arrima gudadeed nidaamka dawliga hay-ado iyo systems hoosta uu leeyahay wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha guduhu dee dabcan waa wasiiradeenii shaqay leeyihiin howlay leeyihiin annaguna shaqan leenaha howlgallada muxuu ahay ii sheegay beledweyne ciidanka tegayana kama duwana ciidanka tegay duusamareeb kama duwana ciidanka jooga baydhabo kama duwana ciidanka jooga jowhar hadda sidaad la socotaan gobolka shabeellaha dhexe shalay waxaa ka socday howlgalladii ugu ugu xooganaaya ka socday dhammaan deegaanada ku xeeran oo dhan sababta howlgalladaas ay u dhacayeenna waxa waaye in ay nimankaa cadowga laga saaro dhammaan xayndaabyada ku dhow goobaha doorashooyinku ka dhacaya marka ciidanka beledweyne sabab sawir kale looga bixiyana ma jirto mana ahan waxa la sawirka laga bixinaayo arrintan aad sheegtay wasiirada wasiirka amnigu dabcan wuxuu hay-ado asigoo haddana wasiirka amniga ah hay-ado uu xukunyaa jira oo hoostaga oo u ragoorgareeyaa jira wasiirka arrimaha gudahuna sidaasoo kale asigana shaqa iyo howl uu leeyahaa jirta laakiin micnaheedu ma aha inay involved ku yihiin ama ay hawshoodii tahay arrinta milatariga keliya waxaa ka qusaynaa waxay yihiin ciidankaas howlaha gudaha laga qabanayo iyo hawsha ayaga u taala laakiin milatarigu arrinta la dagaalanka argagixisada wasiir amnina uma hoos tagaan xooga dalka soomaaliyeed sideedaba waxa ay leeyihiin waa mas-uuliyad mas-uuliyadda ay leeyihiin ee ah sugidda amniga qaranka iyo bulshada soomaaliyeed wax ma ahan yacni day to day la leeyahay meel hebeland aadna iyo kanaan ka dhaqaaqna iyo kanaan ka dhaqaaqna ma ahan waa waajib iyo mas-uuliyad annagana saaran hadda waxaan kaala hadlayaa duleedka degmada dhuusamareed ee caasimada galmudug cid aan noo soo dirtay oo na tiri meel hebel taga ama ama reer taga ma jirto laakiin waxaan ka fulinaynaa hor ku joognaa mas-uuliyaddiina saarneed annaga oo aan garanayno oonu xil saaran oo annaga noola xil saaray mas-uuliyadda amniga bannaanka iyo muxuaha ii sheege sugidiisa marka waa waxaan xil saarannahay ma ahan waxaan dabcan adigu waa sidaa u dhigtay ma ahan laakiin waa mas-uuliyadna saaran haddaad la socotaan magaalada beledweyne laba isbuuc ee ugu dambaysay ama kama sii horba waxay nimanka cadowga ay gaareen heer ay ku garaacaan mootaro ay magaalada gudaheeda ku garaacaan taas anagoo ka jawaabayna oo xaqiijinayna amniga bannaan ayaan shaqooyin ay bushir saaran yihiin ayaana jira haday noqon laheeday in ay argagixisada ay ka gacan siiyaan sidii loola dagaalami lahay dowladda soomaaliya iyo haddii ay noqon laheeday in ay laftirkeeda arrimaha doorashooyinka gaar ahaan amniga gudaha iyo banaanka labadaba ay ka qayb qaataan marka dabcan ayagana way ku howlan yihiin howlahooda wada shaqaynaana kale wallaahi horta dee tallaabaha ka soo baxaya xukuumadda ayadaa xukuumadiya wakti kastay jiraan waxa ay soo saaraan iyo go-aanada ay gaarayaanna waa wax ayaga u yaalo oo ayaga quseeya wax howl anaga aan ka shaqayna maaha taa ayaga inaad weydiisaa ficnaa lahe tallaabaha ay qaadayaan iyo waxay samaynayaan annagana inaan fulinaa nagala raba waxay soo saaraan
dhegeystayaal weli arrimaha beledweyne inta aynu ka bixin haddii aynu eegno madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf dabageeda ayaa sidoo kale wuxuu aasna dhankiisa uu si kulul ugu jawaabay siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno kale oo kasoo jeeda gobolka hiiraan kuwaasi oo xalay shir jiraad ay qabteen ku dhaliilay ciidanka la geeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan yuusuf dabageed waxa uu jawaabay wasiirka amniga xukuumadda ka dagaalka soomaaliya jenaraal mukhtaar iyo sidoo kale wasiirkii waxbarashada xukuumaddii hore cabdulaahi koodaxa barre kuwaasi oo uu sheegay inaysan jirin wax hal ah ay ka shaqeynayaan sidoo kalena uu sheegay inay wadaan iska horkeenid ay ka dhex wadaan bulshada iyo sidoo kale waa bulshada degta gobolka hiiraan oo uu sheegay in aysan jirin hal qabiil amase hal qolo oo halkaasi degta balse gobolkaasi loo siman yahay uuna yahay gobol ka dhexeeya dhammaan bulshada halkaasi degan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf dabageed oo arrimahaasi si kulul kaga hadlay waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay niman shalay siyaasiyiin isku sheegaya oo ka hadlay shalay muqdisho sidan ka warqabana u tegay raysal wasaaraha soomaaliya waxayna ka hadlaayeen ciidanka dowladda soomaaliyeed u soo dirtay hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan caasimadiisa beledweyne waxaa nasiib darro ah inaad tidhaahdo dadaan matela xawaadle iyo haddee hadda masiirkii mugow ka dhammaado oo wakhtigoodii dhammaaday haddana sidii qaabdarrada ahay ay masiirka xawaadle ku heli jireen oo dabandaabyada ahayd oo yacni aheeday dadan xawaadle u dhalanu inuu meelan xawaadle uusan joogin ama dadkiisu ku badnayn lagu doorto hadday hadda raadinayaan iyo hadday masiirka xawaadle mugay qaateen si kastaba ha ku helaane ay xawaadlo kula soo noqdeen ay xawaadlo ugu shaqeeyeen ay xawaadlo horumarkiisa uga shaqeeyeen ee afadahay la kala jireen waxaan la yaabanahay qaarkood xilka muggii laga qaado dowladda soomaaliyeed waa caayaan xilka muggay haayaanna dadka kaloo soomaaliyeed oo dowladda cilla leh ay ilhaanaystaanay waxay rabaan ku sameeyaan ama amni ha ka shaqeeyaano ama wasiirnimo ha ka shaqeeyaan waxay ku dhaqmaan waxaa taliyaasha soomaaliyeed ku dhaqmin ama wasiirada soomaaliyeed ku dhaqmin ay dadka soomaaliyeed kula dhaqmaan muggii madaxtinimada loo dhiibo war madaxaad tihiin adinkii isma rabtiin isku qabiilaad tihiin qabiilaa islama teshiin adinkii isma rabtiin oo qof isku lama socotiin xumaanta bis inaad ka midowdiin oo dhibaatada bis aad ka midowdiin oo wax horumar aanagu midoobinaha oo wax amni aanagu midoobinaha oo wax talaahoo qabiil aanagu midoobinaha aaday nasiib darro u tahay waa wax laga xishooday ka xishoodaan idileh walaalahe aad tihiin oo isku cidaan nahaye tanay iga tahay talo sidaas siyaasadu saas maahan soomaalida saas lagula macaamili karo dadkiinnana saas laguma hormarin karo war adinku ma shalaad waa leedeen mase haddaad waala tihiin war shalay addunkii uwaasada cayna uwaasada la dirnay maaho dad xawaadlaa xawaadluhu dhaqanow leh duubab soo jiraynahoo taariikh iyo boqortooyaana waale aniga weligay weligay taariikhdana kuma maqal aniguna intaan jiro ilmamaahiya ma arkin qof xawaadla ah oo ugaas xawaadla caynaysa oo miidiyaha ka caynaysa ama iyo u tagtoo la fariisata caynaysa oo la diriraysa aniga saddex qof wadaan ka arka oo labana nimanka shalay shira ay ku jirtay miduna islaan reer hargaysa ay tahay saddexdaas qofoodaan ka arkay walaa ugaas xawaadlo cayna xawaadlu aada ugaasku jeceli ugaaskaynu sharafo u leeyahay boqortooyo soo jirayna ha laynahay dadkii shalay caynayo oo miidiyaha ka caynayo inuu maanta haddana dana xawaadle ka hadlo aaday nasiib darro u tahay dadkii siddeed sano ama sagaal sano madax u soo hay xawaadle ama toban sano oon maalin xawaadle ku soo noqon oon maalin ayagu isi salaamayn oo dana xawaadle ka tashan inay maantay magaxa waalla ka hadlaan ama magax hiiraan ku maxaabsadaan aaday nasiib darro u tahay nimayow xushoomay diina xishooda beenlow haddaa tahay xusiistaadu ha badnaataa la yidhi muggaad madax tihiin xaquuqda xawaalle kama hadashiin dhibka xawaalle kama hadashiin dhibkii hiiraan kama hadashiin mugga xilkuu idiga dhammaado ama xilka laydiga qaado ama wakhtigiinuu dhammaado maxaad xumaata ugu mudowdiino xawaallo xaqan ka maqnayn waa ka maqan yahay u tiraahiino midka ka maqan sidii loo heli lahaa raadkiisa u duugtiin midka ka maqan xaadraadkiisa u duugtiin adikoo danihiinna siyaasadeed ku dabaqa war ilaahay ka cabsada war dhibaatada aakharaa laydin weydiin doonaan dhibaatada xawaalle ka dhaafa war dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed dhibaatada ka dhaafa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidankii booliskoo soomaaliyeed oon annaga cadowgaas u codsannay oo taliyihii qaybta toddobiyo labaatanaad dowladdu u soo dirtay beledweyne ee inuu howlgalkaas hogaamiyo dowladdu beledweyne ugu soo dirtay oo ciidankaas kaliya la sugaaya inuu ka daba yimaado midka inta joogiya asigaba oo cadowga u hogaamiyo oo howlgal la galo ayay waxay leeyihiin doorashaa lagu boobe beledweynaha laga soo celiyo war kuwii hebel iyo hebel iyo nimanka shalay shiraari waa isyaqaaniine lacagta soo diraayo oo tiknikada dowladdii maxamed siyaad barre kadib aan la soo bixinoo qabiilaadku leeyahay oo guryaha ku jirtay kuwii lacagta habin hore u soo dirayoo lagu sameeyeyoo ilmaha mooryaanta ahu ay beledkan horey gadaal u dudayeen maaha oo cali guudla meeshaan imaamaha ay lahaayeen maaha oo madaxweynaha hirshabeelle meeshaan imaamaha kuwii lahay soo maaha sow kuwii lacagtaa soo diray adinka maahidiin sow kuwii doorashada beledweyne u diiday adinka maahidiin soomaali ugu tala gashay shan iyo labaatanka kursi oo beledweyne soomaali ugu tala gashay oo soomaalida hiiraan ka soo jeedda ha leedahay qof waloo soomaalidii hiiraan ka soo jeedda hubidila joogta war ilaahay maad ka cabsatiin war maad xishootiin war maad dadkiinna dhibaatada ka dhaaftiin war dadkiinna iyo deegaankiinna waxaa ka jira maad timaadiin maad ka run sheegtiin maad dantiisa guud ka shaqaysiin kadib aad danihiinna gaarkaa ka dhexelaysiin war dadka maad adinka qabaan idii ah dadka maad adinka xoog ku haysatiin dadkiinnii haddii cadow dilaa in loo soo gurmado dowladdu soo gurmato waa ka qaylinaysiin doorasho in deegaankiinni lagu qabto oo dadkiinnu hadday dhaqaale ka heli lahaayeen iyo hadday sharaf ka heli lahaayeenba ay ka helaan waa ka soo horjeediin oo qabiilkiinni aad qori u dhiibaysiin war waxaad sheegaysiin wax dadku ka xishooda waay wax sharaf darro ah waay xishoodaan idin leehay aniga intaas idiin dhaafi maaha e laakiin waxaad ku dhaqmaysiin isku cid kuma noqon karno isku siyaasad kuma noqon karno isku dawlad kuma noqon karno midba maalin cidda kuma meteli karo waxaad rabtiin mugad cidda adinku metashiin in laydila tashado talada laydiga dambe aad rabtiin adinkoo kuma soo noqonin kuma soo noqotiin mugaad madax u noqotiin annagaan mugaanan madax ahayna nabadoonka ka ahoo ka shaqayna danahooda oo odayaasha la shaqayno muggaan madax u nahana dhex joognooo dhib iyo dheefba la qaybsanna haddaan muggaan waa matelaadda aan aan nasiib u yeelanna inan cidda betelno xamar ha iskuu teginna xamar waxa xun ha ka falkina xamar xamar cidda aan lagama metelo dowladda soomaaliyeed oo federaalka ahaan shika uga nahay hirshabeellea lala yidhaa gobolka hiiraana lala yidhaa hirshabeelle cidda anaa ku matela ogaada adinku kuma mateshiin xawaalana annagaa madax wahe adinku maahidiin wakhtigiinni waa soo qaadateen haddaan kadibna wixii ilaahay dii calfaad heli doontiin warnimayo walaalaan nahay aan kala xishoonno dadka iyo deegaankaa laga dhexeeya aan kala xishoonno waa idiga xishoonaynaa he laga xishooda dadkiinna iyo deegaankiinna laka xishooda adinka intaasaa warkiin uga bixi rabaa waxaan anoo fursadda aan uga faa'iidaysanaa baaqu diri rabaa ra'iisul wasaaraha dowladda soomaaliyeed ee doorashada soomaaliya madaxda ka ah marka hore waxaan rabaa inaan meesha miidiyaha salaan u marsiyaan rabaa boqol konton iyo tobankii afarta salaan ah oo sharaf lahoo karaama leh inaan miidiyaha u marsiyaan rabaa kadib waxaan rabaa inaan xodogaal ka dhigo ra-iisul wasaarow doorashada soomaaliyaad madax ka tahay dadka soomaaliyana madaxaad u tahay nin danle dantiisa la leexan nin danle dantiisa la leexan nima dadka matelin oo asagu mucaaradoo bannaanka jooga adiga madaxa waxuu kuu sheegana ha ku dhaqmin shalay in lagu yimi waa la socdaa waxa laguu sheegayna waa la socdaa xataa in ayaga ku yimi mawaafaqahayn waa la socdaa ra-iisul wasaarow meeshaan anagaa ka madaxee waxaa ka jira la weydii meeshaan howlgalkeeda talihii qaybta militariga ee toddoba-iyo labaatanaad ee qaybta hirshabeelle joogta ah ayaa loo soo diray howlgalkiia ciidankii iyo cadowgii bugii la isku fiiriya u kala dhinaaday ciidanka sidaasaa loo soo kordhiyey doorashada nimanka shalay kuu yimid inay beledweyne doorasho ka dhacdo midii soomaaliyu ku heshiiday ay ka dhacdo nimanka shalay kuu yimidaa diiday usheeg kuwa shalay kuu yimid doorashada beledweyne ayaga caqabad ku ahe inay qabiilkooda ka horwareejiyaan hal sanay hortaaga yihin madaxweynihii hirshabeelle shalana ayagaa madaxweynaha hirshabeelle ahay xisaab siyaasadeed haddii xawaal la tabaana waa loo ogolyahe looma diidana inay hor fadhiistaan madaxweynaha hirshabeelle ay kala mucaamilaan ay dowladda soomaaliyeed hor fadhiistaan ay kala mucaamilaan ay waxay xaq u yeeshaan helaan ee hadday waayaan kadib xooggooda la soo baxaana laga ogolya laakiin ma rabo lee imaamaha waxaas yeel ma rabo waxaas ma rabo ma rabo meel laga mare lama yaqaan kuwa imaamaha ii imaamma haysid walaxaa iga maqan meel laga mare lama yaqaan si loola macaamileen lama yaqaan ummaddaas muslimii gaalana waa ogtahay walaalow gacaliya marka xod ogaalaan kaa dhigaynaa xod ogaal noqo madaxweynaha hirshabeelle warso anigoo ku-xugeykiya i warso saraakiisha meeshaan joogta i warso xisaabta inaad saas ku dartiinna waa idiga rabaa inaad adiga ra-iisul wasaarahu tallaabtaad qaadaydo tallaabaad ka fikirtay ood xaqiijida ay noqotona waa rabaa hebelaa cub yidhiye adigu cirdhana dowladnimo maaha dowladnimo maaha hebelaa cub yidhi ee adigu cirdheh dowladnimo maaha waxaa la rabaa adduunkani kadu necab tahay wax wanaagsan haddoo ka shaqaynaa in lagala shaqeeyo ama looga mahad celiyo oo shirka ku tihiin ra-iisul wasaarow madaxaa looga tahay amarkaaga waa qaadanaynaa doorashadaad madax ka tahay xukuumaddii soomaaliyeed aad madax ka tahay doorashada soomaaliyeed aad madax ka tahay laakiin annaga cadabaa la qabsaday in laloo soo gurmado kuwa shalay loo yimi looma file kuwa kale loogu soo daro ood adiga waxa meeshaa ka jira ogaato oo madaxweynaha hirshabeelle nimanka shalay kuu yimidaa hortaagane ka hor wareega aad tiraa oo doorashada beledweyne ayagaa hortaagane ka wareega aad tiraana waa kaa rabnaa waa kaa rabnaa dowladnimo ina ka wada shaqaynana waa layska rabaa haddii dowladnimo laga shaqay waayo waxa kaloo ku xiga waa taqanin waxa kaloo ku xiga waa taqanin waa dowlad la-aan dowlad la-aanna soomaaliya waa soo arag haddii dowladnimo laga shaqay waayo dowlad la-aan soomaaliya waa soo aragtay
gudaha saaxiibayaal intaas ayaynu kusoo gabagabaynaa barnaamijka inta barnaamijka midkaan la mid a aynu dib ugu kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo